فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuusoo dhowaada barnaamij ka dhow xawareysiyada wakhtigan oo kale ad kala socotaan idaacadda alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada hadduu allah qadaro caawa barnaamijkan idinkugu soo gudbi doona waxaa ka mid ah duqeyn lagu qaaday saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin tuulo ka tirsan dhulka n f d oo ay kenya gumaysato faahfaahin ku aadan duqeyntaas ayaan idiin soo gudbi doonaa askari lagu dilay duleedka degmada maxaas qoriina laga qaatay warar ku aadan dilkaas iyo sidoo kale duqeymo lagu qaaday saldhig ciidamada jabuuti ay ku leeyihiin magaalada beledweyne ayaan idiin soo gudbi doonaa qaraxyo ka kala dhacay shabeellaha hoose iyo gobolka bari oo gawaari ciidan looga gubay ciidamo maraykan ah kuwa baangaraf iyo askarta maamulka puntland faahfaahina ku aadan khasaaraha gaaray askartan kala duwan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa maamulka somalilan oo meydad ku gubay dooxo biyo mareen ah oo ku taala xaafad ka tirsan magaalada hargeysa eedeymo loo jeediyey wasaaradda caafimaadka maamulka somalilan oo ku aadan dhibaato ay ku hayaan bulshada degan xaafadaas ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa arrin la yaab leh oo maanta ka dhacday degmada xarardheere ee gobolka mudug kadib markii nin meel fagaaro ah loo geeyey in la toogto uu dil ka badbaaday maxay tahay sababta maxaa ka jira in xabaashii lagu duugi lahaa loo diyaariyey faahfaahin ku aadan qodobkaas iyo nabadoon ka hadlay ayaan barnaamijka idinkugu haynaa faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya shil khasaare nafeed geystay oo ka dhacay isgoyska fagax ee magaalada muqdisho goobjoogayaal ka waramaya ayaad dhegaysan doontaan shirka jabuuti khudbadihii ay ka jeediyeen madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya waxa ay isticmaaleen wax la yidhaahdo isdhexgalka haddaba maxay ula jeedaan qodobkaas iyo sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan in dheergarad ka hadlay shirkii jabuuti ee la isagu keenay dowladda federaalka iyo somalilan sidoo kale caawa qodobada barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada kenya oo sii kordhiyey tacadiyada iyo dhibaatada ay ku hayaan soomaalida degan dhulka nfdhi oo ay gumaystaan caawa waxaan idiin soo gudbi doonaa afduubyo hor leh oo ay ka geysanayaan deegaano dhowaan askar badan looga laayay qaar ka mid a ehlada dadkii ay afduubteen ciidamada kenya ayaan idiin soo gudbi doonaa oo ka cabanaya qodobadaas iyo wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa عيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay howlgallo kala duwan ka fulisay qaybo ka mid a gobollada dalka soomaaliya qaraxyo gawaari gaashahman lagu gubay askari la dilay iyo sidoo kale duqeyn ayaa idinku soo maqan balse markaan aynu ka horumarno dhacdo kooban oo inaga soo gaaraysa dhulka n f d oo ay ka iyo gumaysato guutada madaaficida ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeennimadii xalay waxa ay duqeyn culus ku garaaceen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin tuulada ceel raam oo hoos tagta degmada ceel waaq ee dhulka n f d oo ay kenya gumaysato duqeymada ayaa lala bartilmaameydsaday saldhig ay ciidamada kenyaatiga halkaas ku leeyihiin intii ay duqeymadani socotay ciidamada kenya ayaa qaarkood waxa ay galeen difaacyada halka kuwo kalena ay xerada isaga firxadeen waxaana la rumaysan yahay inuu jiro khasaare soo gaaray ciidamadan maadaama madaafiic badan ay ku hobteen gudaha xerada duqeymadan waxay sidoo kale imaanaysaa iyadoo toddobaadadii lasoo dhaafay xeryo ay ciidamada burundi iyo kuwa jabuuti ku leeyihiin gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan lala bartilmaameedsaday duqeyn kuwan la mid ah dhanka kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayay gobolada dalka soomaaliya ka fulisay waxaa dhacdooyinkii ugu dambeeyey inoo soo koobaya wariye maxamed cali aadan waad mahadsantahay cabdisamed cabdulaahi ciidamo isugu jira maraykan iyo kuwa calooshoodu shaqaystayaasha ah ee bangaraf ayaa habeenkii xalay lagu weeraray inta u dhexaysa belidoogle iyo leego weerarkan ayaa dhacay ka gadaal markii huwantan ay kusoo fashilmeen weerar ay ku qaadeen deegaanka leego islamarkaana doonayeen inay dib ugu laabtaan belidoogle guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kolanyadan la beegsaday qaraxyo waaweyn oo ay ku gubeen laba gaari oo kale ahaa taw iyo cabdibidhe gaariga gaashaaman ee tawga ah ayaa waxaa watay ciidamada maraykanka halka cabdibilaha ay wateen bangarafta lamana oga ilaa iyo hadda inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha dhimasho iyo kan dhaawaca waxaase goobta lagu arkayey saaka raadad iyo calaamado dhiig ah oo muujinayay inay jiraan khasaarooyin dhimasho iyo dhaawaca muddo soddon daqiiqo ah kadib markii ay dhaceen labadan qarax ayay maraykanku diiteen qolfoofta gaarigii tawga ahaa ee laga gubay iyo cabdibilahaba ciidanka ku sugan belidoogla ee maraykanka iyo kuwa calooshoodu shaqaystayaasha ah ayaa waxaa waayihii dambe ku adkaa inay xerada ka soo baxaan islamarkaana dhibaateeyaan dadka reer miyiga ah iyo kuwa tuulooyinka tanina waxay timid kadib weerarkii weynaa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday ballidogle kaasoo maraykanka looga dilay in ka badan boqol iyo labaatan askari geesta kale cabdisamadow howlgallo kala duwan ayaa saacadihii lasoo dhaafay ciidanka jabuuti ee qaybta ka ah amisom iyo kuwa dowladda federaalka lagula beegsaday qaybo ka mid a wilaayada islaamiga ee hiiraan weeraradan oo isugu jiray dhabagal duqayn madaafiic iyo kuwa si gaar ah loo fuliyey ayaa waxa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la bartilmaamaysadeen ciidanka jabuuti iyo kuwa dowladda federaalka weerarka koowaad oo ahaa mid dhabagal ah ayay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen askarta jabuuti kuwaas oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka waday galbeedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan saraakiil ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa warbaahinta islaamiga u xaqiijiyey in weerarkaas dhabagalka ah ciidanka jabuuti lagu gaarsiiyey khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh dhanka kale guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar duqeyn ah ku qaaday saldhig ay ciidanka jabuuti kaga sugnaayeen isla magaalada beledweyne dhowr madfac ayaa gudaha u galay xerada waxaana weerarkaas duqaynta ah uu dhaliyey khasaare soo gaaray ciidankii la duqeeyey sidoo kale weerar qorshaysan ayay ciidamo gaar ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka weerarkan ayaa maalintii shalay wuxuu ka dhacay deegaanka muusegeel oo dhaca duleedka degmada maxaas ee gobolka hiiraan iyadoo raggii weerarka fuliyey ee askariga horey uga sii qaateen qori uu ku hubaysnaa ugu dambeyn cabdisamadow wararka ka imaanaya gobolka bari ayaa sheegaya in gaariga shaaman oo ay wateen ciidamada maamulka puntland lagu gubay weerar qarax ah gaariga la qarxiyey ayaa wuxuu marayay inta u dhexaysa afurur iyo ceel doofaar oo dhaca duleedka magaalada boosaaso ee gobolka bari askartii saarneed gaariga ayaa u qaybsamay kuwa dhintay iyo wax dhaawacmay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kordhisay weerarada ka dhanka ah dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ka dhisan waddanka iyadoona weeraradaasi ay khasaare kala duwan ka dhaxleen ciidamada dowladda federaalka iyo askarta maamulada uu shisheeyuhu dhisay فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhow waxaa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan waxaa idinku soo maqan qodobo oo uu ka mid yahay arrin la yaab leh oo maanta ka dhacday degmada xarar dheer ee gobolka mudug kadib markii nin fagaare la geeyey oo lagu xukumay dil toogasho ah uu ka badbaaday sababtu maxay tahay nabadoon ka hadlaya ayaan idiinsoo wadnaa balse markaana aynu aadno dhanka iyo gobolada waqooyi galbeed soomaaliya maamulka somalilan ayaa maydad waxa uu ku gubay dooxo biyo mareen ah oo ku taala xaafad ka tirsan magaalada hargeysa ee caasimada maamulkaas guddi uu maamulka somalilan u magacaabay la tacaalidda cudurka coronavirus ayaa waxaa lagu eedeeyey inay midad ku gubeen dooxadan oo ay biyuhu maraan kuwaasoo ku shuba ceelal ay dadka cabaan inkastoo aan loogeen tirada dadka halkaas ay ku gubeen maamulka somalilan ayaa haddana muuqaalo halkaasi laga soo qaaday waxa ay muujinayaan raadadka midadkii halkaa ku gubtay qaar ka mida dadka xaafadda ay arrintani ka dhacday ayaa waxa ay sheegeen inay soo gaareen goobta xilli uu gubniinku socday balse waxa ay sheegeen in ciidamada maamulka somalilan ay sohortaag ku sameeyeen qofkii halkaa soo marana ay eriyaan waa kuwan qaar ka mid a odayaasha xaafadda oo ka warbixinaya midadka halkaas lagu gubay waxay sidoo kale wasaaradda caafimaadka maamulkaas ku eedeynayaan inay caafimaad darro ka shaqaynayso maadaama dad ay ku sheegeen inay qabaan cudurka covid nteen ay ku gubeen meel biyo mareen ah oo ay dadku ka cabaan ka warramaynaa dhacdo ka dhacday dooxii xeedho oo hadaalbaya nagu dhacday dhacdadaas waxaa naloo keenay maydad la sido oo dooxii aannu ka cabbaynay lagu aasay yaa dadkayagii sheedda ka arkayna min walba beel baa lagu hor joogto ciidan baa ilaalinayay arkaysaanma shacbigaad arkaysaa waa shacbigii reer xeedho weeye xeedho sidaa oday mawliid hore u sheegay waxa weeye wax loo qabto iyo wax la siiyo iyo toona midna ma jirto sideedaba sideedaba waxaa jirta oo kalean kuu sheegayaa saxafi waxaan kuu sheegayaa dhacdada meeshan ka dhacday ma aha wax la sahashan kara ma ah sidaa uu sheegay taliyaha saldhigga ee adashiina oo markii hore markii loo sheegay sheekada yimid mooyaane cid kaloo dawladda ooda nimankan ismaaniye ismahadiyo ismahadiye baan qabaanu haddaad wasiir garaacdo imika tiraa warkaasay xaalad ka dhacay tilefoonkama kaa qabri maayo erye askartaasina laga eriyey waxaanuu dhabagallay waxaanuu soo gallay halka yare dooxa afkiisa waxaan dhegaysanaynay marka aynaan wax sira ka helnay wixii siraxana waxaan ka helnay labaatan kun oo dollar noo dir iyo hawshiina dhammaysta lacagta waxaa lahaa nimankii gubayey ee ahaa soddon ninna kama yareen intay meesha gubaysay dadkaan markaa waxaanu aragnay waxaanu soddonkaa nin inay markaan leehayn labaatan kun oo dollar noo dirta waxaanu imid anigu shantii iyo barhkii anoo shifakayn dabaydna askar heegana waxaa iga hor yimid dadkii ay soo celiyeen ayaa iga hor yimid maxaa waxay yidhahaan dooxii lama marayo ciidan baa taagan markaa shan baabuur oo saddexna dibadda joogaan labana gudaha ku jiraan kolkala kaadari aan ka arkay ayaa taagnaa ciidanku halkaa aad arkaysaan iyo ilaa kaynta dambe kaynta dambe toban toban tallaabuu isku jiraa labada qarbana way taageen dabadeeto halkaasaa layga ka qabtay ma jirto ilaa xalay ilaa maanta saasa lagu taagnayd meesha idaasi waxaan kuleeyahay dooxal wad dooxigeed lama tegayay ee biyaha laga cabayay halkaa hargeyska cabaysay xanuunkaasa dhaakilo waxaasa dhaakilo lafaha madaxii daygumina way ayr bay kaga tegeen meesha intaa leeg bau nahay caruur bau leenahay maxaa dad yaryar baa jooga dooxii laga cabaya hargeysa waxaa loo keeneen wasaaradda xaafaadkale fogada waxaa leeyahay xanuun bay loo keeneen marka labaad halkaa xeedha waxaa waa meel laga cabo oo intii oo halkii laga cabayay caruus ka cabaysay xeedha ka cabaysay oo halkaa cagaf taagantahay ayaa laga cabo ceel ah halkaa meydkaa la keenay dowladda dowladda dadkii dowladda leenasa maaha waa wax laga qabtaa weeye haddii laga qaban waayana daag adoon ahay dagaalkii
askar baa ilaalinaysay markii ugu horraysay ee gaadhi xaaba lagu sido ayaa yimi gaadhigii markuu caddaanka dhigay xaabadii ayuu kadib ambalaas baa meydka lagu siday laga dejiyey meydkii la garab dhigay dabkii markuu baxay baatrool baa lagu gubayey xaabada ma caddayn karaan laakiin kob iyo tobankii habeenimo askartu ka rawaxday iyo dadkii dadkeenna shicibkaana gubayey dhakhaatiirina way ku jirtay
hadday ahaydna baabuur fara badan ayay ahaayeen dawlad bay ahaayeen halkaas dooxii xeedhay keeneen weynigu halkaasay ku gubeen meyd ka caafimaad ma jiro waad arkaysaa horena xeedho looma aqoonsanayn
waxaa nagu dhacay in annagoo halkan joogna la keenay meyd dabeetana halkan iyo xaabo lagu gubay dabeetana qofkii horreeyey yimid qori lagu qabtay la soo eriyey uu noo soo warramay dooxii waxbaa ka dhacay qoriaa lagu qabtay war waxaasuma dhacayaan imeed waanan tahay haddana labaanu isku soo raacnay qoriaa lanagu qabtay waannu noqonnay haddana laba kalaaysa soo raacay quraa lanagu qabtay waanu noqonnay dabeeto waxay nagu gaadhay labiyo tobankii intaanu is urursanayna markii dambeanu isa soo wada urursannay ayay wixii ka sii gaadhsiiyeen aakhirkiina naxashkii oo kulul bay nooga yaaceen kuwii caafimaadka markaanu tusnay meeshii way ka dideen way u dhowaan waayeen waxay nagu yidhaaheen waxaanu dabeetana waxaan sidee la odhanayaa maati iyo carruur ayaa meesha noo joogtay waxay yidhaaheen odayaashiinani gaar ka haya idinkuna ha taabannina annagaa idinku soo noqonayna wax ka qabanayna markii aannu casarkii joognaynu la hadalnay telefoonnadii way naga qaban waayeen laba isqabta maaha labadaas أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب
waa hagaag dhegaystayaal weli qaybaha hore ee barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan shirkii jabuuti ka dhacay ee dhowaan la isugu keenay madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamulka somalilan ayaa waxaa halkaas khudbado ka jeediyey dad ay ka mid yihiin madaxweynaha dowladda federaalk iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha etoobiya haddaba nimankan iyo sidoo kale safiirka maraykanka ee wadanka soomaaliya waxa ay isticmaalayeen ereyga ah isdhexgalka haddaba ereygan maxay ula jeedeen waxaa sharaxaad kooban ka bixinaya doctor xasan sheekh horta ereygan isdhexgalka luqada ingiliishka waxaa lagu dhahaa integration ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo madaxweynaha soomaaliya iyo safiirka maraykanka ayaa aada u isticmaala isdhexgalka marka marka aad fiirisid midkoodna marka kuma samaynayo articulation macnaha ma sharaxayo haba ugu horeeyo aniga masalan madaxweynihina ha ugu horeeyo oo aad yani markuu markuu rabo inuu sheego isdhexgalka isdhexgalka biso iska dhaha mugii wax uu uga jeedo ma sheego adduunyaduna siyaabo badane waxay u samaysaa isdhexgal u samaysaa wadamada qaarkood isdhexgal waxay u sameeyaan isdhexgal dhaqan qaar waxay u sameeyaan isdhexgal diimeed qaar waxay u sameeyaan isdhexgal nabadgelyo qaar waxay u sameeyaan isdhexgal dhaqaale qaar waxay u sameeyaan isdhexgal dhaqaale siyaasad iyo nabadgelyo oo more advanced ah waxaa jira nato oo macnaha north america iyo west western europe ah waxaa loogu talagalay security a loogu talagalay waxaa jira e u oo macnaha ah yurub ama yurubiyanka midowga yurub oo ah mid leh security oo ciidamada midaysanay leeyihiin ama common defense ay leeyihiin dhaqaalahooda waa midaysan yahay oo lacagta xataa waa isku waa isku- waa isku darsadeen anforian bolsigana waa isku darsadeen siyaasad dibadda waa isku darsadeen oo waa arkaysaa wakiilka yurub ayaa halkan xalana jooga waa form of integration an africa haddaa timaadid west africa ecowasa ka jira south africa inta waxaa ka jira sodok aa ka jira ee south africa oo ay xagga tahay halkan aniga aan joogno waxaa ka jirta igadaa ka jirta igad nafteedu waa integration laakiin integration oo markii hore waxay igad loogu talagalay abaaraha in lagula dagaalamo kadibna hadda mar dhawaa mid xilligii malazanawiya waxaa lagu daray securityga si ethoobiyaanku ay uga helaan justification inay arrimaha soomaaliya soo farageliyaan marka already haddii ay tahay in the horn africa geeska africa hadday tahay igadaa joogta igada waxaa loogu talagalay integration marka integrationkan oo is- isdhexgalkan oo madaxweyne farmaajo iyo abi ay wadaan so far qof sharaxay ma jiro madaxweyne farmaajona ma sharaxin abi dadkiisa u sharaxay asiga wuxuu uga dhigay in eh, soomaaliya iyo ethiopia laisku furi doono badaha soomaaliya isticmaali doonaan soomaaliya isu shaqo tegi doonaan laakiin aniga madaxweyne farmaajo weli nooma sharaxin marka ereygan wuxuu u baahan yahay madaxweynuhu waa- doorashada had- hadda khudbadda hadda u dambeysa kala fadhigii toddobaad ee madaxweyne farmaajo waa soo waa soo waa just waa soo hadal qaaday wuxuu dhahay isdhexgalka annagoo ilaashanayna u dhahay madax banaanideenna marka madaxweynaha waxaa la rabaa intaas ka badan inuu sharaxo haddii uusan asaga una sharaxi karin na waxaa la rabaa inuu soo saaro ido statement ah dadka markaas anaga u sharaxayna Eh, waxaa kale soo jirta ayadana maraykanka ninkan oo dhahaya wamato wakti dheer jabuuti saf- safiir uu ka ahaa jiray etoobiya safiir uu ka ahaa jiray haddana soomaaliya safiir ka yahay wakti dheer waxaa la sheegay oo laga joogay labaatan sano inuu qabay wax la dhaho integration in la sameeyo integrationkaas marka asaga iyo mamoto wuxuu u yaqaanaa sida dadka qaar ay leeyihiin oo meelaha qaar lagu soo qoray wuxuu u yaqaanaa wuxuu leeyahay etoobiya dhulka destiny ayaa ka jira etoobiya dhulka dadka iyo dhulka ayaa waxaa kala badan dadka aan sida aad la socoto etoobiya shan milyan oo etoobiyaan ah ayaa gudaha etoobiya waxay ku yihiin internally displaced persons waxa la dhaho dadka gudaha ku kacay dadka aniga camal meelo jooga ay ay dhahaan dadka meelaha coosh coosh inta degan magacood waxaa la dhahaa barakacayaasha ethoobia gudaheeda gudaheeda waxaa barakac ku ah shan milyan oo dada oo qof ethoobiyaana meel istaaguu la-eg marka waxay marka ninkan wuxuu ku leeyahay ethoobia dhulka iyo dadka ayaa waxaa badan dadkaa badan soomaaliyana wuxuu ku leeyahay dhulka iyo dadka dhulkaa badan oo weyn dad ma joogo marka wuxuu ku leeyahay inta laysku daro ha laysku baalansi gareeyo si dhulkan soomaaliya ay dadkan ay u- uga faa'iidaystaan but the question is how ma iska soo baxayaan si iska degayaan S- soomaaliya okay nink midda kale waxay tahay etoobiya ilaa heer dawladaa ka jirta soomaaliya dawlaba ka jirta xuduudda aan la leenahay etoobiya anaga kun iyo lix boqol oo kilomitr ayaa aniga etoobiya naga dhexaysa caaw qof waardiiyey ma jiro marka dad oo saas oo saas u dayacan marka isdhexgalkaanu waa mid oo xambaarsan barbadeed waxaa kaloo idin meesha ku jirta haddana the horn africa the geeska africa geeska africa madaxweyne farmaajo waa noo sheegaa laakiin geeska africa madaxweyne farmaajo saddexda qeexitaan oo uu leeyahay qeexitaanka yar qeexitaanka dhexe iyo qeexitaanka ballaaran ama wide definition medium definition or narrow definition midna duuma sheegay madaxweyne farmaajo iyo sidoo u yaqaan laakiin dadka soomaaliya anaa u sheegaya midka ballaaran waxaa la dhahaa all- almost igadaa la dhahaa wadamada ku jira igad waxaa la iska dhahaa in the horn africa laakiin marka oo oo oo lasoo gaabiyo oo medium definition laga dhigo waa soomaaliya iyo jabuuti eritrea ethiopia waayo haddii lasii gaabiyo haddana oo la dhaho narrow definition la dhaho waa soomaaliya iyo jabuuti marka what type of you know the oo madaxweynuhu uu refer garaynaa oo the horn africa uu ujeedaa mise waa iska dhowhaya keliya marka madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa ereyada uu isticmaalayo oo political termska ah mustalaxaadka siyaasiga ah sida the horn africa integration madaxweynuhu inuu ka leexdo uusan isticmaalin haddii uu isticmaalo madaxweynuhu waa inuu si sax u sharaxo si dadka soomaali u fahmaan waxa uu madaxweynuhu ujeedo shirkii ka dhacay sidoo kale magaalada jabuuti waxaan ka wareysanay nabadoon maxamed axmed guuleed waxaana uu u warmay waryaheena maxamed cali aadan bismi illaahi waa ku dhowaa idaacadda shirkaas waxaan u aragnaa inuu uu yahay shir soomaaliya lagu shirqoolahayo shirkan sidiisaba asal ahaan waxaa wata etoobiya iyo maraykan abiy axmed waa kii nimankan muuse bixi iyo armaajo ugu yeeray adisababa halkaasuu ku soo ballaniyey wixii maaragtay uu kugu soo ballaniyey haddi sababa ayaa jabuutiha looga hadlahayey hadda cidda wadata waa la yaqaan inaan etoobiya iyo maaragtay iyo maraykan ay maslaxad soomaaliyeedu wax la og yahay weeye ummadda soomaaliyeed oo dhan og tahay niman soomaaliya ma ahan waa niman haddii layku leeyahay maraykan iyo etoobiya u adeego caamileen u ah marka sidaasaan u aragnaa maslaxad soomaaliyeed shirkaas looga hadli mahayn laakiin waa maslaxad iska daaya waa lagu burburinhaya soomaaliya oo lagu sii kala goobdoynhayay oo maaragtay oo la rabaa in nolosha hadda soomaaliya ku jirta mid ka dheer sidii loogu sii ridi lahaa ayaa shirka lagaga tashanhaya horey jabuuti waxaa uga dhacay shirar kale oo ay ka mid ahaayeen kii lagu soo doortay cabdiqaasin iyo shariif sheekh axmed maxay kuwaas kaga duwan yihiin shirkan hadda lagu qabto jabuuti waxba kagama duwanaa haddee layku ron yahay shariif sheekh axmedna maaragtay maraykankaa keensaday meeshuu mujaahidiinta iyo muslimiinta iyo soomaalida uga tegay waa loo yahay iyo diyaaradii lagu qaaday iyo dabadeed sidii jaranjarta loo soo saaray waxaan ognahay weeye wuxuu kaga duwaya waa ka sii khayaano iyo dhagar badan yahay kani gumaysigiiyo lasii casriyeeyey dad badan oo shariif ka dambeeya oo caamileena wa tabcaday ayuu kani wataa oo ka qayb galahayaa marka waa kii iyo uun mid ka sii liita wax uu kaga duwan yaho wanaaga lama arko sideedana wixii uun shir ama maaragtay jabuuti ama nairobi ama maaragtay cabdisababa lagu dhigahayay ilaa burburkii dawladeed ka sokay waa wixii dalka uun lagu qabsanhayay dadka u matalahaya soomaalida maaragtay oo ka qayb galaya ama madax ama wax kasta ha sheegteen waa dad maaragtay caamileen oo dabadhiibsha gaalada u ah oo gaalada howlaha iyo ujeedooyinka ay leeyihiin u fududaynhayay ahaadeen namana soo marin shir maslaxad soomaaliyeed looga hadlayo oo maamuladaas faasidka ay ka shaqaynhayaan oo ardisababo loogu yeerahayo inaan hadda ardisababa maslaxad soomaaliyeed aan lagu hayn ooma loogu shirahayn wax la og yahay weeye horaa loo yidhi xal soomaaliyeed xabashi looma raadso marka waa sidaas waan gartay nabadoone adiga waa tagtay magaalada hargeysa iyo magaalooyin kale oo ka mid ah dalka waxaan madaxda dhexdooda ka jiro waa la go'a iyo gobol baa loo go'a dadka shucuubta dhexdooda iyaga ma ka dhex jiraan arrinkaas waxa awrkacsi weeye siyaasiyiinta caamileenta ah maaragtay siyaasiyiinna lama odhan kare laakiin siyaasiyiinta iska sheegta wax ayaa qaba kuna awrkacsada shacabka soomaaliyeed shacab muslimiina weeye wax dhibaatahay ma dhex taal waa shacab walaalaah inta hadda cuqdada isku qabtana siyaasiyiinta nimanka sheeganaya cuqdada kala geliyey laakiin waxyaalahaas waa waxyaala ay nimankaas madax ku sheegahay ku awrkacsanhayaan wey waan gartay ugu dambeyn maxaad ummadda u soo jeedinaysaa ummadda waxaan u soo jeedinayaa horta marka u horeysa ilaahay inay ka cabsadaan waxtasibu bixablilaahi jamiican walaa tafaraqu kitaabka alle inay ku midoobaan cadowgana iska dhiciyaan nimanka madaxda sheeganaya oo baasaboorada shisheeye watana inaysan ayaga ahayn oo u shaqaynahayn ay ka shaqaysanayaan ee cadow ay yihiin ee gaalada ka xun yihiin oo ka dhibaato badan yihiin oo wax gaalada soo horkacahaya ee ayaga yihiin ayaan u sheegaya ummaddan waxaan leedahay gumaysiga ha iska dhacsheen oo ha la dirireen gaalada oo nimanka madaxda sheeganhaya oo gaalada u dulaynhaya ha la dirireen oo ha iska dulqaadeen oo ilaahood ha ka cabsadeen dalkoodii ummadda soomaaliyeed dalkiina xoog baa laydinkaga qaatay wixii xoog lagaga qaatana xoog baa lagu soo ceshadaa cabashada iyo iyo maaragtay dhibaatada aad idaacadaha ka sheegaysaan waxba idinma anfacayee qoriga qaata qoriga qaata oo maamulada faasidka lacagta ay canshuuraha idinkaga qaadahayaan hub ku iibsado gaalada iyo dabadhiibtoodaba iskaga dhacsha ummadda soomaaliyeed saasaan leedahay inaysan maaragtay dantoodii iyo maslaxadoodii inaysan maraykan iyo etoobiya ka sugin ayaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
waxaa idinku soo maqan faahfaahin laga helayo shil khasaare geystay oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho balse markaana aynu aadno dhanka iyo gobolka mudug fagaaro ku yaala magaalada xarar dheer ee gobolka mudug ayaa maanta waxaa isugu soo baxay boqolaal dad muslimiin ah kuwaas oo usoo daawasho tagay xukun dil ah oo ay maxkamadda islaamiga ah ee degmadaas ku fulisay nin lagu eedeeyey inuu ruux kala dilay xilli ay dadweynuhu isu diyaarinayeen daawashada qofkan lagu fulinayo qisaasta ayaa waxaa goobtaas laba rakaco oo sunno ah ku tukaday ninkii dilka qisaasta ah ku xukunnaa daqiiqada un kadib markii uu sidaa u tukaday ruuxa waxaa safka dadweynaha ka soo baxday haweeney ka tirsanayd ehelka dadkii ruuxa laga dilay waxayna meesha ka sheegtay inay diiq qaadanayso oo aysan doonin in ninkan halkaa lagu dilo fagaaraha oo ay dadweynaha ku sugnaayeen ayaa mar qura waxaa isqabsaday takbiirta iyadoona dadka ay aada ugu farxeen arrintan ay ku dhawaaqday haweeneyda haddaba sida ay wax u dhaceen waxaan ka waraysanay nabadoon xasan axmed nuur quuri bismillahi alxamdulilah rabbilcaalamiin salaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi waman tabicahum biixsaan ilaa yowm diin wabacd idaacadda alfurqaan waa ku dhowahay dhammaan shaqaalaheedu iyo maamulkeeduna waa mahadsan jasaaka allahu khayran leeyahay intaas kadib muddo hadda laga joogo bishii ramadaan dabayaaqadeedii ayaa degmada jawle meel u dhow waxaa nin ku dilay nin kale oo sa deegaanka ninkaa dadaal dheer kadib waxaa lagu guulaystay in lasoo qabto ninkaa cabiladiisii iyo eelkiisii iyo nabadoonadiisii iyo qabiilkiisii isu yimaadeen waxay go-aansadeen dadkii meesha isugu yimid ninkaa in la toogto oo la waafajiyo shareecada islaamka maadaama uu nin walaalkiisoo muslima kaas u dilay gardarrada ku dilay bikayri xaq ku dilay waa laisla qaatay ninkaa toog ayaa lagu xukumay eryahan oo dhan dadka gobolka mudug qaasaan degmada xardheere joogaay arrintaas bay sugayeen saaka halkii saac annagoo magaalada joogna ayaa ciidamada xisbada wilaayada gobolka mudug ayay magaalada microfon u dhex mareen dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ee gobolka joogana waxaa loo celaanshay laba saac iyo bar fagaaraha weyn ee lasugu soo baxo oo ciidaha lagu tukado inay ka dhacaydo qasqaas sharciya inay soo baxaan dadkii muslimiinta oo meenta joogay waxaan dhihi karnaa ma aynan kala harin rag iyo duuro meeshii baa la tegey in yar kadib haddaan joogna waxaa la keenay ninkii qaatilka ahaa oo labada gacnood iyo labada lugood ka xiran dhakhaatiirtii ayaa waddo gacanta ku waday in dee ogaa lahayd xaaladiisa raggii falka fulilahana waa la socdeen oo dadkii xaqa iska lahaa walaayaday wakiisheen qaadiigii baa soo fariistay kuraastii iyo maaragta microfonkiyaa la rakibay saksantii iyo badeelkii godka lagu qodi lahaa ayaa miiska lasoo saaray qaadigii waa qodbeeyey dadka muslimiinta wuxuu u sheegay in maanta qasqaashi sharciga ay dhacayso oo nin nin dilay la tooganayo ninkaasna sifa sharciya lagu tooganayo dadkiisay ku heshiiyeen haddee ilaahay subxaana watacaala baa aayad qur-aan ku yiri walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab dadka qofba ma aragti ha ka ahaado laakiin dadka caqligale waxaa loo sheegay inay qasqaasta nolosh ku jirto sidaas baan u wada arkaynay dadkii meeshaa tegay baan ka mid ahaa sidaas baan u aragtida loo qabay ama la sugayey waa garta markay sheekadu halkaa marayso maxaa dhacay sheekadu markay halkaa marayso oo khudbaddii sheikhu dhamay rabo oon wax ka dhiman falkii la fuli lahaa iyo tacsiirtii baalkii ahaa qasqaastii la fuli lahaa aan la arag waxaa soo istaagtay gabar yar oo kolley deegaanka aan ahayn oo safar ku timid oo markii un cid garanaysa aanan maqlayn hartay taagtay nin baa loo soo diray raggii qaadigii baa nin usoo diray way la hadashay ninkii wuxuu yidhi gabadhaani warkaasay leedahay laga dhegaysto gabadhii microfonkaa lagu soo dhoweeyey gabadhii waxayna tidhi waxaan ahay ninkii la dilay ee maqtuulka ahaa xaasaskiisii mid ka mida hible hibil baa la yidhaahdaa waxaan usoo fadhiistay ninka meesha ku xiran oo toogtiisa laysugu yimid anigu waxaan doonayaa in diyo layga siiyo xaqaygii inaan dhaqaal ahaan u ayaan doonaya waxaa la su-aalay hadda ka hor dadkii ma ku jirtay go-aanka wax ka qaatay baa ku jiray tira dadkii toogta wax ka saxiixay laakiin bacdulshinka wadaca waxaan go-aansaday inaan arrintaa iska bedelo ninkaa walaalkaana aan diyo ka qaato xaqaygii oo diyo ayaan ka doonaya marka sidaa ayay ku baaqatay qisaastii sidaa ayaa waxaa ku baaqday qasqaastii jawigii meesha ka jiray iyo xaaladii oo dhammina way isbedeshay dadkii dhammaa weji kala yeesheen calaa sabiili misaal dadkii dhammaa waxaa noqday gaari isbaaray oo la wada deshay hal mar ah dadkii dadku ka jarmay waxaan marka aada iyo aada ula yaabanahay amase maaragtay shayga si kastood cilmiyan ugu og tahay dhacdadu markay hortaada ka dhacdo waxay kugu noqotaa wax cusub oo kale ciidankii iyo gaadiidkii iyo shacabkii iyo ummadii isu soo baxday iyo kaskaaskii waxaa hal mara dabkii ka jaray gabadhii kelmadeedii sida marka shareecada islaamku ay dadka muslimiinta ay ugu adag tahay arrintii hal mar ha la isbedelay wacyigii wuu isbedelay dhawaaqii wuu isbedelay dadkii dhaqdhaqaaq iyo kala tegiday bilaabeen ninkiina isagoo saqiiqad ka hor u haystay inuu yahay saacadihii adduunya ugu dambeeyda aakhirana ugu horreysay ayuu wuxuu noqday dadka adduunyada markaa joogo oo wax uga taamayo oo asagana fakarkii sidaa isu bedelay dad baa waxay ii sheegeen in xataa ninka uu salaad laba ragca ah ku tukaday fagaaraha ka hor inta aanay arrintan soo bixin ka warantaa ma jirtaa gabadhu intaysan soo istaagina ninka la keenay meel barxadaa la taajiyey qibladaa loo deejiday aniga laba ragc waaba ka badnaayeen isla cabbaadanu tukaday gacmuhu kor u taagay ilaahay buu baryey taasi marka inay jirto waa xaqiiqo dad igama sigin waa ujeeda wax noo dhexeeya lama arko aniga isag isagu ka waran marka seebay ahayd shucuurtiisa maadaama goobtan aad joogtay ee dadkii xogogaalka ahaa iyo waxgaradkana aad ka mid tahay ninka markaad eegto karfantiisa la soo diyaariyey ee godkiisii la diyaariyey ka waran bal shucuurtiisa iyo say ahayd ninku nin dhibaato badan geystuu ahaay oo hadda kahor xataa dad badan soo garaafieyey oo ninkan keliya ma ahayn dadka marka ehlulxalli walcaqdiga ama dhinaca ku dhaqanka shareecada islaamka u janjeeraahi bataataba waxay jeclaayeen ninkan in la qasqaaso asaga markii gabadhu hadashay oy tiri ninkaas waxaan doonayaa inaan biyo ka qaato markii hore wuxuu ahaa muuqaal muuqda aad u jeedo inaan xayaata ku jirin marka ama uu rukuucayo ama uu sujuudayo waa la dareemi karaa qof madluuma oon adduunye ka quustay oo laxdooyinkii ugu dambeeyey inuu ku jiro isu haysta waad dareemi kartaa hadal iyo dhaqdhaqaaq xaggan iyo markuu sujuudda wejiga dhigo waxaad dareemaysaa inuu hal saac camal soo qaadayuusan xataa si caadiya u fariisan karin gabadhu markay ku dhawaaqday hal mar huu booday waa takbiirsaday xayuu yeeshay waa dhaqdhaqaaqay waa hadlay codkiisii awal maqli mayna codkiisii dadkii caadiya u maqleen waxaad tahay nin nabadoon ah ka waran muxuu yahay cibarka laga qaadanayo ama dadweynuhu ay ka qaadanayaan qof la filayey inuu daqiiqado kadib dhimanayo ama la dilayo oo cafis uu usoo baxay oo hadda bulshadii ka mid ah cibarka laga qaadanayo muxuu yahay cibarka laga qaadanaya wuxuu yahay dadka horta gobolka jooga idaacad bay dhegaystaan maalin kastana waxay dhegaystaan qof la tooganayo laleeyahay hebel hebel hebel hebel buu dilay dadkiisii way soo fariisteen waxay farsadeen in la toogto waa la toogtay waxaysan weli dhegaysan waayahan dambe qof inta heerkaas la gaarsiiyey qof inta lasoo xiro dadkii heshiiyeen maxkamadda lagu cafiyena waa la maqli jiray laakiin dadka waxaa sajiciso ku noqotay oo islahaayeen ma dhici karto oo dadka qaar hataa aniga igu yidhahda rag ila fadhiyay gabadhu bilaashii isu lugoynaysaahe wax ka yeelaya lama arko ninkaa horaa loo xukumay intaasoo hantiyaa la geeshay qarashkiisiyaa la diyaarshay karfantiyaa la diyaarshay raggii dil lahaa la diyaarshay dadka shucuurtoodu uma aynan haysan inay dhici karto oo xataa haddii gabadhu ku dhawaaqdo in la yeelayo oo idaarada ama maamulka jira arrintaas ay ka yeelayaan dadka uma haysan dadkii markay arkeen gabadhii yartaaheed codkeedii awooddii waxay noqdeen dad guri mugdiya ku jira oo bannaanka un baxoo kale wixii dhammaa sila weyse wax la yidhaaha ku dhacay waa tahay ayagii inay labalaba u shiraan ma laga rumay doonaa gabadhu maxay waxaa lagu mashquulay see gabadhan yartaa wixii laysku qoofalay sidee gabadhan yartahay u kala furto laakiin gabadha yartahay xaquuq bay lehed sharcigay awood ku leedahay sharcigaa awood siiyey meeshana shareecada islaamaa lagu hayaa shareecada islaamka in laga amar qaatana laisku ogaa laakiin marka uu dil yimaado inkasta oo saddex waxyaabood ay ka furan yihiin oo kale ah qisaas in la cafiyo iyo in diyo laga qaato haddana dhankiinna odayaasha haddaad tihiin waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha dilalka soo celceliya qayb ayaad ka tihiin saa qofkii wax dila in la qisaaso aad baad ma aragtay uga dadaashaan oo si hoose in loo wada hadlo oo xataa waxyaabo horey u jiri jira wakhtiyada qaar la isugu manno sheegto qofkii sidaa lagu daayo suuragal ay noqoto xataa in mar kale qofkii uu dad dilo arrimahaas eeddeeda ka waran ma qaadaysaan haddaad tihiin waxgaradka aad ka mid tahay horta guud ahaan eragaasi waa run waxgaradka soomaaliyeed inay in badan ka qas ka cararaan qasqaasta ninka odaga ahi waa inuu duqaadi u dhigmaa inaysan aqoonin wax ay ka shaqaynayaan iyo wax kale la kala marka labada arrimood waa la dhihi karaa mar kasta waxaan jeclaa qofka xaqale in la raali geliso si kastoo lagu raali geli karo hadduu asagu dalbado in maaragtay ee biyo la siiyo hadda xaq uu leeyahay waayo waaya ugu dambayntii joog dalbadana waa xaq uu leeyahay ugu dambayntii ka waran xaaladda magaalada xaradheere ee maanta qisadaas ay ka dhacday horeyna ma aragtay xukunno kala duwan ay uga dhaceen si guud ahaaneed bal xaaladda sawira naga sii magaaladan xaradheere laba shay oo maaragtay inta badan binu-aadmigu ku hormaro ayaa ka jirta horta waa barwaaqo jimcihii hadda lasoo dhaafay jimcihii ka saddex ahaa magaalada dhexdeeda biyaha rugmanaya roob baa ka da-ay xooluhu ariga iyo lo-da iyo geelu waa dhergaan wax jidaali ma taaban aad bay u fiican yihiin beertu way baxday barwaaqo adduunyo oo amni lagu daray oo ku dhaqanka shareecada islaamka lagu daray ayaa ka jirta waxaa la dhihi karaa nimco adduunyo ayay dadka gobolka mudug qaas ahaan inta walaayadii joogta ay haystaan لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
waa tahay dhegaystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay weli waxaa idinku soo maqan qodobo uu ka mid yahay tacadiyada ciidamada kenya ay ku hayaan soomaaliya degan dhulka ee nifdhiya oo ay kusii kordhiyeen ayaa idinku soo maqan balse markaana aynu aadno magaalada muqdisho faahfaahin dheeraada ayaa kasoo baxaysa shil saaka ka dhacay isgoyska fagaxa ee magaalada muqdisho shilkan ayaa imid kadib markii gaari nuuciisu yahay iskaroge uu ku fariingoostay halkaas isagoona sida la sheegay ruux halkaa ku dilay halka sidoo kale laba ruux ay ku dhaawacmeen waxaa intaa dheer in xarumo ganacsi oo halkaa ku yilayna uu sii jiray haddaba goobjoogayaal ku sugnaa goobta ay arrintani ka dhacday ayaa ka waramay
baabuurkan wuxuu ka yimid dhanka sanca wuxuu ku socda dhanka fagax wuxuu dardaray nin odayoo meesha taagnaay siduu u wada wuxuu ku geeyey meesha shaax ka dambe ninka odaygaa waa dhintay laba kalena way ku dhaawacantay gaarigaasoo ka bilaabay ana waxaan joogay maqaayaddaas rubci shaacan kacabaayo meesha kusoo istaagay meeshaan aad ujeed waa waaxda faanooda ka tirsan tahay shil shil oo baabuurada ka dhacay hal qof waa ku geeriyootay laba qofoodna waa ku dhaawacantay qof ka mid ilaa hadda waa la aqoonsanaya saldhigga kaaraani taalaa waxaan taagannahay isgoyska fagax oo saakay shil gaari oo ka dhacay gaariga halkaan taagan aad ujeedaan afusoo fariin goostay maamada halkaan shaah ku karinaysay khasaaraha ka dhashay waa hal qof oo ku dhintay laba qofoodoo dhaawaca maamadii shaaha karinaysay alxamdulilah waxaa umaysa gaarin way caafimaad qabtaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظالم
waa hagaag dhegaystayaal weli qodob kale ayaa idinku soo maqan balse markaan tan iyo intii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab askar badan uga laysay ciidamada kenya deegaanada qoraf xaraare iyo sidoo kale qarso oo ka tirsan dhulka n f d waxa ay soo tariya dhibaatada ay ciidamada kenya ku hayaan bulshada soomaaliyeed ee halkaas ku dhaqan deegaanadan ayaa ciidamada kenya waxaa lagula beegsaday weeraro isugu jira qaraxyo dhabagal iyo sidoo kale duqaymo ciidamo kenyaati ah oo wata gawaari qafilan ayaa halkaas waxay ka afduubteen dhowr ruux kuwaasoo ilaayo hadda la sheegay in duurka ay ku jirdilayaan qaar ka mida dadka deegaanadan oo warbaahinta la hadlaya ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada kenya tan iyo waagaas ay ku bilaabeen afduub iyo sidoo kale dhac dhanka hantidooda ah ay u geysanayaan waa kuwan iyagoo ka waramaya magacayga waxaa la yidhahdaa xuseen cabdibare halka aan joogno waa degmada qorof xaraar oo ka xisaabsan wajiir east constituency hadda ayaan iyo dad kale oo ila socda ayaan ka nimid magaalada wajeer waxaana u imaadnay arrimo badan oo dhib oo loo geysanaya dadka magaaladan degan iyo dadka qarso degan iyo degmayaal badan halka ayaan u imaadnay waxaa halka ka dhacay in dad shicib ah oo dukaamo leh oo xoolhodiska leh oo wax dembi ay qabaan ay jirin oo nin kastoo magaalada garana yuusan garana oo weligoodba ganacsanaan in la qaqabtay haddaba ku xayan yihiin meel duur ku xayan yihiin oo la jir dilahaya tanna kama horraysay waxaa ka horreeya waxyaalo badan oo dalka dadka layska dilaa dadkii dadka ilaalin lahay oo dawladda oo dadkan shicibka canshuurta laga soo guray mushaarkooda ay tahay oo inay dadka difaacaan laga raba ay dilaya
waxaa ii qarqar ii saan yaa maqaanay wadnaaba qaraxmeena waxaan yaa maqaanay amay ku qaada ku qaada hore ku qaateen adina waa ku qaadan rabaan abi ku jirta gaari meel lagu soo istaajiyo maadaama ay waxaan ay dhaceen maana naftayda aan badbaadar waxaan maal iyo waxaan waaw la iskala adduun waa moog ninka nool naftayda daam badaaw aniga nolol naftayda iyo tar naftayda ilmeyda daab iyo soo baxsadeen askalaad laga qarsaa laga qabtay beediyaas marka hore asu kaca imeen bikbika soonka dhexdiisa la gadoome nabar ameen labaatan habeenada labaatan soddonada bil kalotaas meen jiife daawey waxaan lagu dhaqay daawada hata lagu dhaqay meenay taallaa waraaqda taa qarsan shalagaya oo maxaa la waraaqda lagu daaweynaya hata ankay warka tuqumay soo reystaa samaadina baadiya sukacay erakiisaas aade erga maskay maa qarso kusoo hoydin waaba la qaataa lay meelaas aadin lama waqaan hadda lagu jawaabna ma aqaan wax lagu haysta haddii sida hadda nagula wado nagula wado haddaa sida hadda nagula wado nagula wado annaga waxaan waxaa waaye niidaa inuu axmar adi walaalow magaan guryahan maxaad u jijibini aad u badasho inaad cadibto inaad xoolahooda dhacdo inaad sharci darro aad ku haysata saddex maalmood iyo ka badan ayadoo laguu ogolya keliya afar iyo labaatan saacadood inaad hayn karta oo maxkamadda intaada geynin aadan aan sii hayn karin ayaa dad lagu hayaa shan maalmood iyo shan habeen oo la cadibayaa oo cusbo lagu ridayaa oo maxay ahaday la xirayaa xoolahoodiina la dhacayaa middaas ayada ma ogolaanayna waxaan u sheegaynaa dadka ka dhigaya arrintaas ayada ah arrin siyaasadeed siyaasad wakhtigeedii lama gaarin haddii aad rabtid inaad arrinta siyaasadayso meel kastoo aad joogtaba dadkaada dilkiisa iyo dhiciisa siyaasad kuuma noqonayaan waxaan rabnaa in dawladda arrimaha qaarkood aysa isku qasin dadweynaha la jiritaankooda iyo arrinta al-shabaab inaysan dadka iskaga qasmin dadweynaha degan in la dhaca maalin iyo habeen xoolahoodii la qaata ayaga la qaata malmalkoodii la qaata sokortoodii la qaato raashinkoodii la qaato dukaamahooda habeenkii lagu soo duula ma aha taas dawladnimo taas waxaan u aragnaa inay arrin kale oo argagaxaysnimo ah oo dad khaasa ay wataan ay tahay arrintaasna ma ka ogolaanayna qof kasta oo waxaas asagee wata kama ogolaanayna أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
gabagabada barnaamijka ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا قد مات بالطاعون قوم قبلنا ما بال من لم يدرك الطاعون من لم يمت بالطعن مات بغيره فالموت حق والورى فانون
dhegaystayaal haddii aynu si guud uga waranno cudurka coronavirus dunida oo dhan waxa uu ku dhacay dadka badan siddeed milyan saddex boqol lix iyo labaatan kun halka sidoo kale ay dib uga soo kaceen afar milyan saddex boqol konton iyo lix kun in ka badan waxaana tirada guud ee dhimashada lagu sheegay afar boqol afartan iyo siddeed kun in ka badan weli kaalinta koowaad waxaa ku jira waddanka maraykanka guud ahaan maraykanka cudurka coronavirus waxaa ugu geeriyooday boqol sagaal iyo toban kun saddex boqol sagaashan iyo kow wasaaradda caafimaadka ee maraykanka waxa ay diiwaan geliyeen saacadihii lasoo dhaafay in ka badan toban kun oo ruux in cudurkan uu haleelay halka saacadihii lasoo dhaafayna ay geeriyoodeen laba boqol konton iyo sagaal ruux waddanka baraasiil ayaa ku soo xiga sagaal boqol soddon iyo afar kun toddoba boqol lixdan iyo sagaal qof ayaa la ildaran halka saacadihii lasoo dhaafay la diiwaan geliyey shan kun sagaal boqol soddon iyo shan ruux waddanka ruushka ayaa kaalinta saddexaad ku jira waxaa la ildaran shan boqol konton iyo saddex kun saddex boqol iyo kow qof halka saacadihii lasoo dhaafay cudurkan uu haleelay toddoba boqol in ka badan si guud dhimashada waddanka ruushka toddoba kun ayuu sheeganayaa halka saacadihii lasoo dhaafayna cudurkan ay u geeriyoodeen in ka badan boqol iyo sagaashan ruux waddanka hindiya ayaa kaalintii saddexaad ku jira saddex boqol iyo lixdan kun ayaa cudurkan la jiifta halka tirada guud ee cudurkan ay hindidu sheegeen inay uga dhinteen labayo toban kun wadamada ingiriiska isbein talyaaniga iyo sidoo kale biru waxay dhammaantooda afka u saareeyeen saddex boqol oo kun oo ruux qaaradda yurubna dhanka dhimashada cudurka coronavirus waxaa weli kaalinta koowaad ku jira waddanka ingiriiska halka sidoo kale waddanka talyaanigana uu kasoo dabadhow yahay wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus dhegaystayaal way naga intaa فلما تخاف الموت من كورونا قد مات بالطاعون قوم قبلنا ما بال من لم يدرك الطاعون من لم يمت بالطعن مات بغيره فالموت حق والورى فانون
intaas ayaan caawa dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhowaxa waraysyada ood ku dhagaysateen qodobo kala duwan kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh آمين